أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وظهر قميسة تاريخ هجري أنا يكون بيغان تاي سدح يتبنك بشا جماد الآخر سنة كون أفر بقول فرطن يتدب هجري كسو داوادا قدبا دوغو دور كران ورك الدور نمو dad Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dambiye been abuur ah xilli Trump uu aflagaado u geystay dadka Soomaaliyeed ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale lahjad adag kula hadashay dowladda riddada ee masar maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa digniin adag u diray kooxda riddada soomaaliya iyadoona yuhuudda ay diidan tahay saameynta turkiga ee dalka soomaaliya munaasabad lagu daahfuraya mu'asasada alxigma faraceeda degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka dhacday magaaladaas maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaas munaasabada lagu maamuusaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaa waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dad soomaali ah oo ku dhaqan dalka mareykanka ayaa lagu soo oogay dembiye been abuur ah xilli trump uu aflagaado u geystay dadka soomaaliyeed warbixintan waxaa qalinka u qaatay halkanna ka soo jeedinaya cali aadan cabdulaahi caliyare tan iyo intii saliibiga horjoogaha ka ah dalka maraykanka gaal donald trump uu sida tooska u bilaabay inuu si gaara u beegsado soomaalida ku nool gudaha dalkaasi ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ku dhowaad boqol qof oo soomaali ah lagu soo ogay kiisas been abuur ah afhayeenka aqalka cad ee looga taliyo dowladda saliibiyadda maraykanka haweeneyda lagu magacaabo caroline lefed ayaa shaacisay in eedaysanayaashan soomaalida ah ay ku caddaatay in lacago malaayiin dollar ah ay ka dhaceen gobolka minnesota waxay sheegtay in soomaalidu ay ku xadgudbeen nidaamka maraykanka islamarkaana ay lunsadeen khayraadkii loogu talagalay muwaadiniinta maraykanka iyadoo intaasi raacisay in madaxweynaha maraykanka donald trump arrintan mar dambe aanu aqbali doonin saacadihii lasoo dhaafay ayaa haddana mar kale madaxweynaha maraykanku uu ku celiyey hadalladiisii isugu jiray naceebka goodiska iyo aflagaadada ee uu maalmahan sida joogtada u caadiyeystay inuu si gaar ah ugu bartilmaamaysado dadka soomaalida ah gaar ahaan kuwa ku nool gudaha dalka maraykanka waxa uu sheegay saliibigani in soomaalidu ay aada u xun yihiin dad iyo dalba islamarkaana meelo bahalgaleena ay ka dhigeen qaybo ka mid a dalka maraykanka
fiiri sida uu dalkooda u xun yahay xitaa dal ma aha waa dad iska socda oo isdilaya fiiri soomaalidu waxay waddankeena ka dhaceen balaayiin dollar waa in dalka laga saaraa gebi ahaantood dadkaasi badankoodu waxay burburiyeen minnesota gobolkii quruxda badnaa ee minnesota hadda waxa uu noqday meel bahalogaleen ah waddankeena waa ay burburiyeen waa in ay ka baxaan dalka maraykanka
saliibigani intaasi kuma ekaane waxa uu mar kale dalka soomaaliya ku tilmaamay kan ugu xun adduunka oo dhan
soomaaliya waxay dad badan u arkaan inay tahay dalka ugu xun dunida anigu ma aqaan weligiina ma aanan tegin soomaaliya mana tegi doono sida aan rajaynayo laakiin waxay soomaalidu ku sameeyeen gobolka minnesota waa wax aan la rumaysan karin
maalin ka hor ayay markii donald trump uu soomaalida ku tilmaamay dad qashin iyo tuugo ah islamarkaana uu soo saaray amaro lagu farayo ciidamada tarxiilka inay sii laba jibaaraan howlgallada qabqabashada iyo tarxiilka isugu jira ee ay ka wadaan minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee ku dhaqan gudaha waddanka maraykanka mahadsanid cali yare ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dhaawaca inta la xaqiijiyey waa lix askari oo murtadiinna gaari cabdibilaahna waxyeello xooggan ayaa soo gaartay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ah afaafka hore ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah oo dhaawacyadooda ah ay garaaba yihiin dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay gudaha elaboorka magaalada baydhabo lagu dilay hal askari oo itoobiyaan ah halka lagu dhaawacay laba askari oo isla itoobiyaan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale lahajad adag kula hadashay dowladda ridada ee masar sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ridada masar inay kiciyeen hadallo cadaawad badani ay ka muuqato islamarkaana si buuxda u diideen wadahadal ku saabsan biyaha niil iyo biyaxireenka alnahda bayaan arrimahan looga hadlay oo wasaaraddu ay soo saartay talaadadii ayaa lagu sheegay in hadalladii dhowaan ka soo baxay qaahira ay yihiin muujinta fashilka dowladda masar ee la qabsiga xaqiiqooyinka qarniga kow iyo labaatanaad waxay wasaaradda arrimaha dibaddu tilmaantay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda masar ay weli ku dhegan yihiin waxay ku sheegtay maskaxda gumaysiga oo ay aaminsan yihiin ayay tiri in masaarida xuquuq gaar ah ay ku leeyihiin biyaha nayl war-saxaafadeedka ka soo baxay etoobiya waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda masar ay isku dayayso in colaad hor leh oo ay ku wiiqayso mandiqadda ka horiso gobolka geeska afrika iyadoo raadinaysa ayaa la yidhi dowlado jilicsan oo daciif ah islamarkaana kala qaybsan etoobiya waxay carabka ku adkaysay inay xaqu leedahay isticmaalka webiga niil cid ka horjoogsan kartana aanay jirin iyadoo intaa raacisay in masar aysan diyaar u ahayn wadahadal islamarkaana hadalladeedu sii hurinayaan xiisada hor leh warkan ka soo yeeray etoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda masar uu mar kale ku celiyey in neelka uu yahay dan qaran oo aan marnaba laga gorgortami karin islamarkaana aysan wadahadal dambe la geli doonin dowladda xabashada etoobiya mahadsanid abushayba maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ayaa digniin adag u diray kooxda ridada soomaaliya iyadoona yuhuudda ay diidan tahay saameynta turkiga ee dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya kadib isbeddeladii ku yimid mandiqadda bariga dhexe ee albaabada uu u furay duulaankii toddobadii oktoobar iyo xasaradaha sii kordhaya ee gobolka ka jira ayaa sababay inay isjiraan masaaliixda maamulka yuhuudda iyo dowladda turkiga mas-uul ka tirsan yuhuudda ayaa digniin u diray kooxda riddada isaga oo soo hadal qaaday faragelinta ay dalkani ku hayso xukuumadda ankara iyo howlaha militari ee ay waddo shaygal oo ah la taliyo sare oo ka tirsan kayaanka sahayannada ayaa sheegay in soomaaliya ay hadda noqotay meel uu saamayn weyn ku leeyahay turkiga halkaasna lagu tijaabinayo sida uu sheegay gantaalka tayfon ee turkiga kaas oo uu yidhi waxay halis weyn ku yihiin israa'iil iyo gariiga isaga oo u hanjabaya ayuu yidhi fogaanta soomaaliya ma ahan mid ka badan iiraan wuxuuna intaa ku daray in indhaha maamulka yuhuudda uu furan yahay uuna la socdo waxa uu turkiga ka samaynayo dalkan tijaabo kasta oo laga sameeyo saldhigyada ciidan ee turkiga uu ku leeyahay soomaaliya ayuu sheegay in ay isha ku hayn doonaan dowladaha gariigga iyo maamulka yuhuudda hadalkani ka soo yeeray sahaayanada ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya xukuumadaha ankara iyo gumaystaha taas oo qayb ka ah isbeddellada uu keenay howlgalkii duufaanta al aqsa dhinacyada ayaana hadda ku loolamaya suuriya iyadoo turkiga uu soomaaliya u arko goob qarsoon oo uu ka samayn karo tijaabooyinkiisa
mahadsanid yaasir munaasabad lagu dahfurayay mu'asasada alxigma faraceeda degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxa ay martigelisay munaasabad si weyn loo soo agaasimaya oo lagu daafurayay mu'asasada alxikma faraceeda cusub ee wilaayada galguduuda taasoo ah xarun loogu talagalay in lagu barto xirfado casri ah oo kor u qaadaya aqoonta iyo shaqaabuurka bulshada deegaanka waxayna noqotay mid ay si weyn u soo dhoweeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama xaruntu ay leedahay muhiimad gaar ah oo ku saabsan kobcinta horumarka bulshada furitaanka mu'asasadan ayaa qayb ka ah dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduuda kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka howlanaa qorshahan lagu horumarinayo waxbarashada bulshada iyo kobcinta xirfadaha dhallinyarada waxaana ugu dambeyn maktabka u suurta gashay in xarun cusub uu ka furo magaalada ceelbuura taasoo maanta ay bulsho badan wax ku baranayaan mu'asasada alxikma ayaa ah mid bixinaysa koorsooyin iyo tababaro ballaaran oo muhiim u ah bulshada kuwaas oo ay ka mid yihiin barashada luqadaha carabiga iyo ingiliishka caafimaadka harqaanka iyo cilaansaarka barashada kombiyuutarka iyo xirfado kale sida samaynta shaambada iyo saabuunta munaasabadda furitaanka mu'asasadan waxaa ka soo qaybgalay culimo ugaasyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ceelbuura madasha ayaa noqotay mid ay ku kulmaan haldoorka bulshada kuwaas oo soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xarumaha waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxaana halkaasi laga jeediya hadallo kala duwan sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa iftiimiyey siday horumar ku gaari karaan dadka muslimiinta isagoo sheegay in cilmigu uu yahay xalka ummaddu ay ku horumari karto dadka muslimiinta ah inay horumaraan bulsho ahaan dowlad ahaan diin ahaan yacnii dhaqaale ahaan caafimaad ahaan awoodna yeeshaan oo isku filnaadaanoo iktifaa daati ay yeeshaan cadowgooda ka maarmaan si kaloo lagu gaari kara male cilmi unbaa lagu gaari maamulaha mu'asasada alxikma oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ahdaafta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo u furay xaruntan cusub iyo baahiyaha keenay in la hirgeliyo hadafka ugu horeeyo ee mu'asasada loo furay lagana rabo wuxuu yahay kow bulshada in la hormariyo xagga farsamada hadafka labaad in la soo nooleeyo farsamadii gacanta hadafka saddexaad bulshada in lagu dhiirigeliyo isku filnaansho qodobka ugu dambeeya oon kusoo gebagabaynaya ahdaafta wuxuu yahay in la ballaariyo xayndaabka macrifada yacnii in aqoontii la ballaariyo aqoontu ayna noqon mid ku gaaban casharo la qaato kutubo la dhigto ama ma ahaana maadii buugaag lagu qoro ee ummadda loo sheego inay aqoontu ballaaran tahay ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa soo dhoweeyey furitaanka alxikma mu'asasada alxikma oo caawa laga furayo degmada ceelbuur inaan ka soo qayb galno waxay noo tahay wanaag iyo sharaf iyo tarxiibin iyo wax walba runtii waa tadawur runtii aanan maalmahan aanan sugaynin in ilaahay baana noo suurtogeliyey alla subxaanahu wa tacaala waxaan ka rabnaa dadka wax baranaya inay alxigma ay idqaaniyaan waxa ay ka baranayaan ay sugaan macnaa in wax la baranaa haba yaraadaane qofku inuu cashar ka bixi karaaba intii ay socotay munaasabadan waxaan wareysyo la yeelanay qaar ka mid ah ardayda mu'asasada kuwaas oo muujiya farxad iyo rajo weyn oo ay ka qabaan in xaruntu u noqoto meel ay ku helaan xirfado ay ku shaqaystaan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad u sugnaatay caawa noo suurtageliyey inay noo furmato mu'asasatu alxikma litacliimi almahani waalxiraf alyaduwiya in badan ayaa sugaynay waan jeclayn inay wilaayadana ka furanto alxamdulilah caawadana way noo furmantay allah ayaana ku mahadinaynaa waana ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala ani waxaan ah ardayda hadda oo maca oo qortay xarqaankii iyo cilaanka insha allahu tacala waxaan rajeynaa inaan heer ka gaaro furitaanka mu'asasada alxikma ee cabuur ayaa muujinaya tallaabo horumarineed oo muuqata oo ay qaaday wilaayada galgaduud gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waana astaan muujinaysa dadaalka ka socda wilaayada iyo kabaca bulshada iyadoona qayb ka qaadan doonta dhismaha jiil aqoon-yahan ah oo leh xirfado waxtar u leh noloshooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin mahadsanid marwan maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaas casaam carafaad ayaa sii ambaqaadaya dowladan oo socotay muddo saddex maalin oo xariir ah waxuu maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan u qabtay kawaanleyda ku dhaqan degmada iyadoona dowladdan ay qayb ka tahay xamlada dacwiga ah ee abubakar sadiiq uu ka dhawaaqay maamulka islaamiga ee magaalada buqa qable munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda loo qabtay kawaaleyda boqa qable waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqan iyo marti sharaf kale sheekh saalax axmed khadar oo ka mid a culimmada wilaayadda hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa si aad hoola dardaarmay kawaaleyda degmada boqa qablee dowladda loo soo xiray nabadoon cali maxamed cismaan cabu caaisha afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadda hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa sidoo kale la dardaarmay kawaaleyda inay dhaqan geliyaan cilmiga ay barteen kawaaleyda degmada buqa qable ee dowladda diiniga loo soo gebagabeeyey ayaa dhankooda sharxaya waxyaabihii ka faa'iideen dowladda iyagoona ka codsaday maamulka islaamiga degmada buqa qable inuu u soo celceliyo dowraadka diiniga ah dowladda abubakar sadiiq oo ku dhawaaqay maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ayaa si toos uga socota xaafadaha degmada iyo deegaanada hoostaga degmadaas mahadsanid casam munaasabado lagu maamuusaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool aan ku hormarna wilaayada bakool iyo degmada tieglo
القرآن يهدي للتي يهدي للتي هي أقوم ويبشر هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا munaasabadan oo ka dhacday gudaha madarasada daarul qur'aan ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana lagu soo bandhigayo toban arday oo gabdha ah oo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka waxaa ka soo qaybgalay maamulka islaamiga degmada tieglow waalidiin waxgarad salaadiin nuqabo iyo martisharaf kale gabdhahan oo gaarayo toban gabdhood ayaa dhammeeyey qur-aanka kariimka waxaana sagaal ka mida gabdhahan ay yihiin gabdha da'yar halka gabadha kalena ay tahay maamo gurijoog ah oo iyada oo gurigeeda joogtana ka faa'iidaysata inay barato oo xifdiso qur-aanka kariimka sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa ugu horeyn kelimo tawciyaa ka jeediyey munaasabadda xadiisa cali bn abi aalib alkuuri radiallahu canhu eray samictu rasuula allahi sal alla alay wasalam yaquul alaa inaha satakuunu fitnah faqultu ma almakhraju minha yaa rasuula allah qaal kitaabu ullah fiihi naba'u maa kaana qablakum wa khabaru maa bacdakum وxكم mا بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay qeybo ka mid a culumtii kala duwanaa ee ay ku barteen madarasada daarulqur'aan ee qur-aanka hadda ay ka dhammeeyeen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu limaada khalaqna allah خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربا ودينا ونبيا محمدا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن زيد بن حارث من الصحابي الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق سلمان الفارس من سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب من أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير من سيف الله المسلول خالد بن الوليد من سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين من حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصله وهو أيضا حلية التلاوة وزنة الأداء والقراءة وهو يضع الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن suldaanka guud ee beesha jilible iyo mid ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona tilmaamay in arrintan ay tahay guul islamarkaana mudan in allah subxaanahu wa tacaala looga mahadceliyo gabrowgii hadda hadda xafladan bandhigii hasuubayaayeen tangun aragaanen nacmada allinii galadaysadii bakumadata hadaase haddaba la sheegaa iyo owlaha majarajaran marka maylanaah ilaahay ankama hadayaana ilaahay haniinsiyaadii nacmada allikasii hoobaada ilaahay inkama hadaydo alxamdulilah ad arto nacmadaas ada sheegda ilaahow adii isiday waana kiinkama hadiya ad arta ilaahay sii adiya nacmadaas maysinglenaa mar lamaad mar saddexaad ilaaha siin badbaadiyo ilensi iyo iljina allah siin ku qabado ilaaha siin barakeeya maysinglena balaanay kaha kanka muhiimsana etiin gabarta haddii caqiida raasiqa iga qaadato oo ilaahay kitaabshay barato sunnada nabaga calayhi salaatu wasalaam baratu idiyaada idomaylku rajee dad khayr badan ku baahanku rajee wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka islaamiga ee degmada tieglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sare u qaaday madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka waxayna gabdhaha muslimaadka markan ka muuqanayaan saaxada waxbarashada iyadoona dhowr jeer lasoo bandhigay gabdho dhammeeyey oo xifdiyey qur-aanka kariimka kuwaas oo ay ku jireen maamooyin guryojoog ah oo iyaga oo guryahooda jooga ka faa'iidaysanaya goobaha waxbarashada si gaar ah madaarista lagu barto qur-aanka kariimka markan iyo wilaayada baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman macadka taajulwaqaar waa macad hoosaga maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayuu si toosa uga furayaa macadkan taajul waqaar waxaa wax ku barta si guud ardada soo dhammaysa barashada qur-aanka balse wuxuu si gaara meesha uga saaray baahidii ahayd in ardaydu hesho taxfiidka iyadoo tajwiidku u helinayo iyo tasxiixa qur-aanka kariimka dhowaan waxaa dhacay xaflada ay ku qalinjibinayeen arday aad u tiro badan oo ka aflaxa taajulwaqaar deegaanada hoostaga magaalada baydhabo sida deegaanka dharqo waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey soddon iyo sagaal arday makoon soddon iyo saddex arday goofgaduudna waxaa abaalmarinay iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey afartan arday halka dalandoollo oo hoostaga degmada baydhabana shahaado lagu guddoonsiiyey laba iyo konton arday dhanka degmada khansax dheere deegaanka barbaare waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey konton arday dhanka ufurow waxaa ka dhacday xaflad lagu maamuusayey toddobaatan arday oo ka qalin jibisay macadka taajulwaqaar taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen mid ka mid a ardayda macadka taajulwaqaar ayaa qur-aanka kariimka ka soo jeediyey xafladda
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تنفقوا إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ahaa culimmadii mujaahidiinta ee lagu casuumay xafladdii qalinjebinta macadka taajulwaqaar ee degmada ufurow ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey waalidiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmadaasi ummadda waxaan u dardaarmaynaa waalidiinta u dardaarmaynaa maakar hadda taajulwaqaar hadduu dhammaaday in dafcada kale haddana la qoro kuwaana ay shaqaawi u gudbaan markay qur'aanka xifdiyaan waa inay mujaahidiin noqdaan
nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilayaadka islaamiga dalka ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada ee ku aadan waxbarista jiilka soo koraya
annagoo ka hadlaw afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ee soomaaliyeed may baa eedanka faraxsanaa ikhtitaamka ama takharujka waxa ku takharujayaan dhallinyaro toddobaatan iyo dhowr la kisheegi iyo qiibo kale hordaan man takharujtay oo markii layska daro kunki boqol i wal eh ugu dambeynna waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino degmada ufuro lagu guddoonsiyey toddobaatankii arday ee ka qalinjibiyey macadka taajulwaqaar
abubakar cabdilqaadir sheekh ibraahiim waa sagaalii sagaalbibic shayashan boqolkiiba wamayumaay bicshankumayti waa anfaaysi awal tani wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu deegaanada wilaayadan ka hirgeliyey macadka taajulwaqaar waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga qur-aanka kariimka iyadoo ardayda ka soo qalinjebisay macadkan ay si toosa ugu biirayaan macaahidda irshaad iyo macadka imaam sakhaabi oo xarumo ku leh degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu